bismillaahi raxmaan raxiim ilaahay aan ka yaabno waaya bismillahi raxmaan raxiim runtii waa xaflad aad iyo aada u fiican oo mufiida oo laga faa'iidaysan karo waxaana aad iyo aada ugu mahadnaqayaa sida ay u hadleen culimmada iyagoo ka hadlaya tacliinta darajooyinka ay leedahay ilaa heer jaamacadeed ilaa mid hoose waxaa xaqiiqo ah in fikir wanaagsan oo aanan awal ka haysan aan hadda halka ka helay aniga hadda ilaa lix ilaa shan caruura baa dugsiga sare igu jira kii ugu horreeyay hadduu ka baxay waxaan ku ciil qabay marka berri imtixaanka lasoo sheego ama in la sheegayba waa u malaynayaa xaggaad geysaa debadahan la xidhiidhayey dhaqaalaan u doondoonayey fikirkaas waa iga baxay waxaan qaatay isaga kaa ka baxay iyo kuwa kalaba in haddii aan la yidhaahdo aan jaamacadaha waddanka aan geeyo anoo ka faa'iidaysanaya waayo aragnimada ay inoo keeneen macallimiinta iyo culimmadu waxaa intaa weheliya markii halkan maxadkan aynu hadda fadhino la abuurayey halkaynu isugu nimi innagoo aan tiro badnayn waxaa la ururiyey dhaqaale aada u yar waa la kareeyey macallimiin baa loo keenay sida la sheegay ilaa laba sannadood ba hadda furnaa waxaana wax lagu farxa ah ardayda wax ku baratay wiil iyo gabadh halkaasaan maalintii ama laba jeeraan maraa ama saddex jeer habeenkii iyo maalintii waxaan u malanayaa inay dhowr kun ahaayeen wax ka baxay iyo wax hadda ku jiraba waa laba sannadood gudahood waxaynu dareemi karnaa oo saddex sano waxaynu dareemi waxaanu dareemi karnaa waa tacliintii bayska ahayd marka inagu bal jaamacadba ha joogtee bayskii baynu ka liidanaa waxaynu ku dadaalignaa haddii a la yidhaahdo aynu isku guubaabinaynaa oo dadkeenna aynu rabnaa inaynu ku guubaabinno bal tacliinta horta bayska ah inaynu dhisno isla markaa wixii aynu jaamacad geyn karno inagoo weliba siinaynaa amiyadda koowaad siinaynaa ee kuwa waddanka in aynu isku guubaabinno iyana waa laga maarmaan intaa waxa uu heliya dadkeenna dibadda jiraa dhaqaalo badan badan buu hayaa wax badan buu ka qaban lahaa waxaad mooddaa inuu u abaabulan yahay sidee loo dagaalamaa sidee qoryo loo iibiyaa sidee teknika qabiil loo iibiyaa sidee maaragtay dhib loo abuuraa waa fikir ku jira dadkeenna waxaad mooddaa inaynu ka dambayno dadka aynu deriska nahay yarkaa aan dhalay oo hadda ka baxay hargeysa ayaa beridhowd wuu shaqo jeclaan jiro isagoo dugsiga sare ku jira buu odhan jiray aabo shaqaan raba barakaadii ila hadal ama dahabshiila ila hadal waxoogaa buu joogay hargeysa waxbuu ka bartay waxbuu fahmay maalin dhaweyd baan idhi ma hadda shaqaan kula doonaa mise jaamacad baa rabta wuxuu yidhi aaba shaqaba lama siiyan inaan shahaado jaamacad lahayn jaamacad baan rabaa hadalku waan badiyey aada iyo aad bay u mahadsan yihiin lafoole sheekh mukhtaar sheekh mubaarak cabdicasiis cabdirashiid jaamac bixi xaaji maxamuud dad dadkii hadlay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waa fikir wanaagsan maanta waxaynu ka hadlaynaa dhowr qof oo jaamacad u gudgudbaya iyo dhowr qof oo imtixaan secondary baaskaraya waxaa laga yaabaa haddii aynu sii noolaanno inaynu innaga lafteennu jaamacaddii ka furanno halkan oo fikirkaba aynu debad iyo laasaanood iyo hargeysa iyo boorama intaynu iska badayno aynu nidhaahno intaasoo iskuul baynu haysanaa jaamacad baynu u baahanna aynu dhisanaba waa waxaynu gaari karno dhaqaale umali'in fikirkuna wuu shaqeeyaa marka dadabada hayaan oo ka shaqaynayaan lagama wada shaqeeyo wax kasta oo wanaagsan oo aad aragtaan dad yar baa keenay dadkaasi hadday dadaalaan dhib bay kala kulmayaan lala garan maayo anigoo hadda dee mutacalimsku sheegaya ma aanan garanaynin in tacliinta debaddu ay saa u liidato hadda dhallinyaradii yaryarayd ay saa u lunsan yihiin fursad fiican baan u arkayay ninka wiil iyo gabadh iyo dad debadda ugu maqan yihiin hadalku waan badiyey waxaan kusoo gebagabaynayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa idinla shaqaynaynaa dadkeenna debaddeena waa inaynu wacyigelinno si ay lacagta faraha badan ay ku ciyaarayaan ay tacliinta ugu jeheeyaan haddii boqolkiiba toban ay u jeheeyaan wax badan bay inaga taraysaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu